بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله نقول احجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كانوا عشر لو بقول يلح وحنا كشرحنا ساشا بقول لحدنا يتضوى waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala anwaacu lkufri buu ku dhex jiray waxa uu yidhi ma huwa kufru nifaaq waa maxay kufriga nifaaqa oo munaafiqnimada oo qofka diinta ka saaraya waxaanu soo marnay oonu inoo soo qeybiyey afartii arrimood buu inoo waday daliilkoodii iyo mid walba inoo tacriifinayey waxa uu yidhi marka kufru nifaaq waa idhaaru lislaam wa ibdaanu lkufri taas ayay culammadu yidhaahdaan waa macnaha waxa uu muujinayaa oo daahirka uu muujinayaa oo carabka ka sheeganaya inuu muslim yahay yashhadu an laa ilaaha illa allah wayashhadu anna maxamedan rasuulu ullah laakiin wayubdinu lkufra gaalnimo ayuu qarsanayaa muxuu marka u muujinayaa riyaa linnaas dadka ayuu istusayaa oo iska gadayaa ee ma aha qalbigiisa islaamnimo kuma jirto kamaa waqaca ibnu saluul wa xisbu ay cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul iyo raggiisii sidaa ay ku dhaceen oo allahna subxaana wa tacaala uu tilmaamay wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi dadkii waxaa ka mid ah man yaquulu aamanna billaahi wa bilyowmi alaakhir ilaahay iyo waxaanu rumaynay maalinta qiyaame wamaa hum bimu'miniin buu yidhi allah subxaana wa tacaala yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun khidaac waa khiyaanada iyo dhagarta ilaahay iyo rasuulka ayay rabaan iyo muuminiinta inay khiyaamaan laakiin naftooda unbay khiyaamayaan buuyi allah subxaana wa tacaala iyagaa is halaagaya dhibaatadan iyagay ku soo noqonaysaa aakhire iyaga unbaa naar ku gelaya fii quluubihim marad qalbigooda ayaa marad ka buuxaa xanuun baa ku jira shaki iyo kalsooni xumo iyo marad baa ka buuxa fazaadahum allahu marada walahum cadaabun alim bimaa kaanuu yakdibuun ilaa aakhir alaayaat aayadaha ilaahay uu kaga sheekeeyey fii suurati albaqara awaa'ilkeeda munaafiqiinta iyo sifaadkooda iyo inay mu'miniinta markay u yimaadaanna aamanaa oranaynay odhanayeen mar alla markay gaaladoodii u tagaanna shayaadiintoodii ay odhanayeen innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun tusaalayaashoodii ilaahay uu tilmaamay calaa kulli xaal nimankaa munaafiqiintii xilligii nebiga joogay weeye calayhi salaatu wasalaam idan nifaaqa laba u qaybsamaa nifaaqa ictiqaadiga ah weeye kan la yidhaahdo gaalnimada kan qarsanaya waa nifaaqa ictiqaadiga ah nifaaqa camaligaah gadaal buu ka keeni doonaa macaasida waa laakiin nifaaqa ictiqaadiga ah qofku qalbigiisa waxa uu ku haystaa gaalnimo carabkana waxa uu ka sheeganayaa islaamnimo marka waa takdiib nooc takdiiba weeye marka saddex hadda wuxuu inoo inoo sheegay shiikhu afar nooc oo kufriya oo mukhrij can ilmilla saddex ayaa waxa ay xiriir leeyihiinoo saddexdaba takdiib baa ku jira midna takdiib kuma jiro ee kibir iyo isla weynan baa ku jira kii ugu horreeyey oo ahaa kufru jahli wa takdiib kaasi waa daahiran wa baatinan qofku wuu beeninaya qalbigiisana wuu ka beeninaya carabkana waa ka beeninaya labadiiba waa jamciye kufrigii labaad oo kufru juxuud ahaa qalbiga wuu ka rumaysan yahay laakiin carabku ka beeninayaa sidii fircoon oo kale kanna waa kan munaafiqiintaoo qalbigana waa ka beeninayaan waa bilcagsi kufri juxuudku cagsi ku yah qalbiga way ka beeninayaan carabkana waa ka rumaynayaan watuu allah inoo sheegay idaa jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah carabkay ka leeyihiin ilahay wuxuu yidhi wallahu yaclamu innaka la rasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ay fii quluubihim qalbigooda been bay ku- ka sheegayaan qalbiga waxay ku haystaan gaalnimo maxay tahay sababta keenta marka nifaaqa ah waa mukhrij can ilmillah kan afraad isagu waa kii ibliiso waa aliibaa walistikbaar waxba ma beenin takdiibku ma jiro ee kibriya isla weynanba u diiday inuu hogaansamo cadam alinqiyaad baa layahay haddaba waxay dhahaan culummadu xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maka uu joogay cahdulmakki nifaaqu ma jirin munaafiqiina lama aqoon waayo dowladdii islaamku ma jirin oo waxa weeye dadka islaamkaa ayaaba la daciifsanayay oo waxaa sarreeyey oo gacanta sare lahaa oo awoodda haystay gaaladii idan qofkii marka gaaloobaya ciduu ka baqa ma leh waa iska bannaanku dhiganaya markii madiine la yimid oo nabigu soo haajiro madiine la yimid oo bacda beder ay dhacday oo ayaa dadkii reer madiine islaamkii xoogeystay oo dowladdii islaamku dhisantay ayay baqeen marka nimankii reer madiina oo aws iyo khasraj iyo raggii maaragtay dee islaamay oo ansaar maayo wixii kale waa cabsadeen waxay siraadeen haddaa gaalnimo muujisaan mushrikiin baa tiin waa ladalaynayaa idan markaa ee, carabka ayay waxay ka yidhaahdeen laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah si ay u nabadgalaan oo aan waxa weeye sida mushrikiinta loola dagaalamayo loola dagaalamin marka khiyaanadaas ayay sameeyeen si ay u nabadgalaan oo maalkooda iyo naftooda ay u nabadgalaan ayay saa u sameeyeen marka tii baa lagula dhaqmay oo allah subxaana wa tacaala diinta islaamka waxaa lu- eh, ay- ay xukutay daahiran islaamnima lagula dhaqmayaa waa muslimiin baa leeyahay nabiga la tukanayeen aakhirana ilaahay wuxuu kula dhaqmayaa wixii qalbigooda ku jiray inama alacmaalu binniyaat waayo nabiga calayhi salatu salaam qalbigooda ma ogaan karo allah wuxuu yidhi naxnu naclamuhum laa taclamuhum naxnu naclamuhum annagaa og baa layidhi ilaahay baa og marka saa daraaddeed baa ilaahay yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar idan aakhirana waa qalbigoodii baa lagula dhaqmayaa oo gaaladay naarta la gelayaan mukhalladun fiiha weeye naar bay ku waarayaan adduunkana waa la nabadgeliyey oo carabkooda waxay ka yidhaahdeen baa daahiran lagula dhaqmay oo nabigu wuxuu yidhi aniga layma amrin inaan dadka quluubtooda jeexo haa daahirkaas ayaan anigu xukumayaa ilaahay baana wallahu yatawalla saraa'ir waxay qarsadaan ilaahay baa kala xisaabtamaya idan marka nimankaa waxaa la yidhahdaa munaafiqiin macnihiisuna waxa weeye waa idhaaru lislaam wa ibdaanu lkufri gaalnimu qarsanaya islaamnimana waa muujisanaya kaas weeye nifaaqa ee kufriga mukhrij can ilmilla nifaaqu lictiqaadina culummadu waa dhahan idan afartiiba shiikhu waa caddeeyey waxaa inoo dhiman marka labadii uuna shiikhu ku darin oo nifaaqu waxa weeye kufru shaki iyo kufru licraad kufru shaki culummadu way caddeeyeenoo waxay yidhahdeen macnihiisu waxa weeye munaafiqiinta ayaa qaar waxay ahaayeen kuwa shaki ku jira waa kuwa ilaahay yidhi wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun waxa weeye raybka waa shakiga weeye marka kalsooni ma qabaan islaamnimadii inay si toosa u wada galaanna waa ka shakiyeen inay gaalnimadii caddaystaanna ma rabaan idan shaki bay ku jiraan marka shakigaasi waxaa la yidhi culimmadu waxay idhahdeen inuu zuulaa dhici karto qofku hadduu si fiican arrinta u eego oo waxa weeye uu daraaseeyo inuu shakigu ka zuulo laakiin waxa weeye waa xaalad macnaha ay markaa shaki ku sugan yihiin kufru licraad isagu waxa weeye inuu qofku ka jeensado ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها waxa weye waladiina kafaruu camaa unduruu mucriduun ka jeensi baa la yidhahdaa laa yaltafit walaa yubaali macnaha wuuba ka jeensanaya oo waxba ku darsan mayo sidii nimankii cabdiyaalayl nebigu markuu u bandhigay islaamnimadii uu midi yiri wallaahi anigu laa ukalimuka abadan kula hadli mayo waayo haddaad run sheegayso nebi tahayna haddee waadba ka weyntaha inaan kula hadlo un hadal kugu soo celiyo haddaa beenlow tahayna haddee waxa weeye qaymo malihidoo kula hadli mayo idan marka mana rumayn mana beenin icraad buu la yimi dad badan oo maanta jooga oo gaalo ah ayaa haddii loogu yeero diinta oo la yidhahdo bal kaalaya diinta daraaseeya oo arka oo bal maya maya maya uma baahni buu leeya anugu uma baahni la xaajata li iska dhaqaaqaya wakti gelin mayo idan kaana kufur icraad baa la yidhaahdaa oo waxa uu isagana culummadu labadaasbu ay ku daraan laakiin shiikhu afar buu ku gaabsaday oo macruufka oo waxa weeye aada mutadaawil u ah marka calaa kulli xaal waxaasoo dhan inuu qofku iska ilaaliyo ayaa la rabaa saynu horey usoo tilmaanayna wuxuu isaga ilaalin karaa qofku inuu iimaanka iyo caqiidada kutubul caqiida akhristo iimaankana si fiican u daraaseeyo markaas anwaacul kufrina uu fahmo insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahayna baryo daa'iman wa abadan ilaahay uu tala saarsado sidoo kale nawaaqidul islaam oo dhan qofku inuu iska ilaaliyo weeye ma aha macnaha afartaa keliya laakiin waxyaalo badan oo nawaaqidul islaama jira inuu qofku iska ilaaliyaa la rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin